inaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabil weye sideed soomaalay qaranku bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlayseen ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado hadaha oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado
soomaaliya kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu nasixi ee ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacweye adagorimayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayanoo daahi idam alle ilaah kuu gangaaf buuf maqaadiir saam iyo garnay duuwayo guruuta kaa aada gudiyidka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoogama safiidkii rabbiga igelangalkaayo alle goorta goortada kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo ableygooyo hilibkaada gaanari kujiir iyo baron gobac ku liibsiiya gidaar alamarin iyo ku dhibo gaasiriyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye gurmago-anin gegan iyo allog beedka laga kaadhig gebigaaba midkaasow rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayo iyo geedka rabbi lelabsha geengeella iyo dumud ha kaa yeelo dablan wiilla'aaneed alloguriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goobta laga leexday disi weeyaxasee ku dila garanta mooryaana yay goola sifse buraagurinta kaafuule aar kuu gabado iyo midax kugu buraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye kul irmaani ruba kadun god iyo haadaanxu meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado qodobadaas barnaamijka dhegaystayaal caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona faafahayno ka soo baxaya qarax caawa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya haddaba qaraxaasi xagguu ka dhacay muxuu khasaare geystay barnaamijka xulashada waraysyada ayaa dhegaystayaal caawa aad ku maqli doontaan waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey wax ka beddelka xeerka bangiga dhexe qaar ka mida xildhibaanada soomaaliya oo arrimaha si weyn uga hadlay islamarkaana ka hor yimid ayaad barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ku maqli doontaan qodobada kale barnaamijka dhegaystayaal caawa aan idigu haya waxaa ka mid noqon doona mid ka mid ah soomaalidii lagu ama lagu eedeynayey weerarkii westigate oo laga sii daayay maxkamad ku taalla dalkaasi kenya qodobada kale barnaamijka dhegaystayaal caawa aan idgu hayana waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland oo la kulmay guddiga qabanqaabada calaamasaarka munaasabadda madaxweynaha waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaan madaxweynaha maamulka jubbaland oo dhagax dhigay xarun ama xero lagu tababari doono ciidamada daraawiishta maamulka jubbaland kuwaasoo loo diyaarinayo inay weerar ku qaadaan al-shabaabka ku sugan deegaano ka tirsan jubbada dhexe waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal caawa qodobadaad ku maqli doontaan ka mid noqon doona xildhibaano ka tirsan maamulka jubbaland oo ka degay magaalada baardheere ayaa eedeeyey mas-uuliyiinta maamulka jubbaland barnaamijka ayaa dhegaystayaal sidoo kale aad ku dhegaysan doontaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraanna waxaa ka jira xiisad ka dhalatay kadib askari ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo loo dhiibay al-shabaab ayaa waxaa halkaasi ka taagan xiisada iyadoo mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraanna ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen ama ay soo qabteen dad lagu eedeynaya inay iyagu sabab u ahaayeen ama ay shabaabka u dhiibeen askarigaasi ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya barnaamijka dhegaystayaal waxaa sidoo kale aan idinku soo gudbin doonaa xubintii kalamaan barnaamij soo saaruhu waa saaxiibkay xasan axmed maxamed anigoo sharmaarkaan idila socodsiinaya farsamadana waxaa iga saacidaya saaxiibkay liibaan yare liibaan fantastic u diyaar garo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado oo caawa xiise gaara leh
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sirrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaas welisay
idinkaa qarsiway dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayago qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarsiway dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabil weye sideed soomaalay qaranku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarin
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo talaada soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha koowaad laba kun toban iyo sagaal aanu ku bilaabana dhegaystayaal golaha baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey wax ka beddelka xeerka bangiga dhexe xildhibaanada golaha shacabka federaalka ah oo maanta dood adag ka yeeshay xeerka maamulidda maamul waa maamulidda xulidda guddiga agaasinka bangiga dhexe ayaa maanta waxay ansixiyeen wax kabedel lagu sameeyey xeerkaasi boqol konton iyo siddeed xildhibaan ayaa oggolaaday ansixinta xeerkaasi waxaana diiday toddobiyo toban xildhibaan mana jirin xildhibaan ka aamusay gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa sheegay inuu ansax yahay wax kabeddelka lagu sameeyey xeerka maamulidda guddiga agaasinka bangiga dhexe waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu yidhi ugu saareeya xayama ugu mudan oo imtixaankaas guulaystay in la qaato oo xukuumaddu ay codsatay waxaa ka aamusay waa eber waxaa diiday todobiy toban waxaa oggolaaday boqol iyo konton iyo sideed kafadhi ugu noo xirmayaa
dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkii idinkaa qarribay
waa hagaag dhegaystayaal xeerkaas oo maanta ansixiyeen xildhibaanada soomaaliya ayaa waxaa ka dhashay dood aad u fara badan iyadoo xildhibaanaduna ay ku kala aragti duunaayeen ansixinta xeerkaasi xildhibaan daahir amiin jose oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa isagoo ka hor hadlayay maanta xildhibaanada waxa uu sheegay in waa xildhibaan daahir amiin jese oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa taageeray bangiga dhexe ee soomaaliya in loo dhiibo qof ajanabiya xilli maantay ay ansixinayeen ama ay ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waxaana xildhibaanka isagoo hadlaya uu sheegay in cid kasta oo waa cid kasta loo dhiibi karo ama ay ku habboon tahay in loo dhiibo sida uu hadalka u dhigay bangiga dhexe ee soomaaliya
bangigeenna waxaa maamula four point five wax la yidhaahdo ilaahadaan idinku dhaariye ilaa baarlamaankii sideedaad waxaa baar- lagu baa- bangigaas lagu soo xulaayay wax la yidhaahdo four point five ninka ka hadlaaya maanta muwaadinimo iyo wax walba ka hadlaaya ee dalan u daqanaa leh ee bangigiisii bangiyadii baranjiyadii berenbangi iyo salaam bangi ay ka hormarisan yihiin oo baqaaro la moodo bangigeenni ayaa waxaa leh ajaanibaa loo dhiibaya
daqliga dalkaas meelaha ugu wanaagsan waxaa ka mid ah shirkadda yaa noo hayoo daqliga soo aruuriya waxaa soo aruuriya arid ee shirkadda waa libya eelaboorka yaa soo aruuriya daqliga ee ka soo xorooda eelaboorka waxaa soo xoreeya hay-ad ee shirkad ajanabiya maanta xalkeenna wuxuu ku jiraa aniga hadda maba maqlin caddaanaa loo dhiibaayo kan gaalku ugu madow in loo dhiibo waayo waxa aan ku kala baxaynaa oo keliya oo xalaasha ah waa iyaga ninka halkaa inta soo taagay muwaadin muwaadinimada ka hadlaaya shan shan sano markuu joogayaa baasboor british inta la siiyaa wiilkiisana bangiyada ugu qaalisan ay ka shaqeeyaan discrimination waaye ma aha muwaadinimo dalkeenna waxaan rabnaa inuu furfurnaado dalkeenna waxaan rabnaa inaan adduunyada wax la qaybsanno dalkeenna waxaan rabnaa inaan cadaalad dhabeed dadkeenna loogu maamulo ma doonayno four point five iyo wax lamid ah waxa lagu soo xulay dadka hadda qaylina oo dhan waxay rabaan four point five in loogu soo xulo adeer lacagta ceeluhe iyo makoyle iyo dhiriyo laga soo aruuriyo four point five kuma qaadanaysa ee cansuurta shacabka soomaaliyeed
kaasi waxa u ahaa xildhibaan daahir amiin jesow dhegeystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa oo aan iminka idiin soo gudbinaynaa n warbixin wariyahayaga magaalada muqdisho baxnaani uu ka diyaariyey qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka oo iyagu ka soo horjeestay xeerka maanta la ansixiyey
xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa meel mariyey xeerka maamulka bangiga dhexe oo wax kabedel lagu sameeyey boqol toddobaatan iyo shan mudane oo soo xaadiray kulanka baarlamaanka ayaa waxaa ogolaaday in xeerka bangiga dhexe wax kabedel lagu sameeyo boqol konton iyo sideed xildhibaan halka toddobiyo toban kalena ay diideen
qofkii ugu darajo sarreeya ama ugu mudan oo imtixaankaasi ku guulaystay in la qaato oo xukuumaddu ay codsatay waxaa ka aamusay waa eber waxaa diiday toddoba-iyo toban waxaa ogolaaday boqol iyo konton iyo sideed sidaasuu sax ku yahay wax kabedelka xeerka bangiga dhexe gaar ahaan lambarka boqol iyo soddonaad ayaa dhigaya in bangiga dhexe ee soomaaliya uu madax ka noqon karo shakhsi ajnebi ah kuna imaanaya xeer loo cuskanayo xulidda guddiga agaasinka bangiga dhexe kaasoo dhigaya in qofka noqonaya guddoomiyaha bangiga dhexe lagu soo xulayo aqoontiisa iyo sidoo kale inuu ka hufan yahay musuqmaasuq jinsiyaddu doonaba ha watee xeerka ayaa waxaa ka dhashay buuq aad u fara badan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in dalka lala doonayo in maamulkiisa gacanta loo geliyo ajaanib xilli ay joogaan muwaadiniin soomaaliyeed oo shaqadaasi qaban kara xildhibaan sakariya xaaji cabdi iyo xildhibaan cabdi shire jaamac iyaar jecel ayaa si kulul uga hadlay xeerka ay maanta ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya waxayna sheegeen in tani ay dalka ku tahay khiyaano qaran go-aanka maanta halkaa lagu sameeyey xalaal ma ogaada soomaaliya
inaan yeelno wax kabedelka khatarta xambaarsan sagaal sida xeer xerarkeenna shaqaaluhu qabaan shaqo qof soomaali ah uu ka shaqayn karo qof qalaad looma dhiibi karo iyadoo aan ognahay muwaadiniin haldoor oo soomaali ah ah soomaali ah oo shaqadan ku habboon inay soo codsadeen maxay tahay sababta ajnebi loogu doonayo shaqadan mudana ku dembeeye waxaan baarlamaanka soomaaliyeed u soo jeedinayaa in aan sinnaba loo aqbalin dabinka laga soo shaqeeyey islamarkaa islamar ahaantaana aan qaadno go'aan shacabka naga sugaayo oo ah difaacidda dantooda iyo inaan ka qabanno hadimada lala doonayo mudana guddoomiye xeerka kanu waa qabjabis weeye waa xeer aan ugu yeedha qabjabis qofka soomaaliga ahi isaga oo daruufo adag haystaan ayuu haddana qabkiisa quutaa qabkaas waxaa si fiican maanso ugu sharaxay abwaan cabdulqaadir xarsi yamyam rabbi ha u naxariistee oo ka jawaabay su'aal la weyddiiyey oo ahayd soomaaliya waa kuma sinaantaan la magacahay sanku neeflama ogeli inuu iga sarrayn karo anna garasho sogordahan sooryo ruux ugama dhigo soomaali baan ahay qofka marka soomaaliga ahu isagoo duruufo haystasaakay markaan ka soo baxayey deegaankaan degganahay waxay la soo dardaarmay nin waardiye ka ah wuxuu yidhi waxaad dhici karta adigu saakay inaad quraacatay adigii carruurtaadu ay quraacdeen balse kuwaygu ma quraacan waxaan waxaan quraacannaa qabka soomaalinimada qabka soomaalinimada yaanala ka dilin xeerkaa ha la diido intaa kadib waxaan jeclaan lahaa inay taariikhda gasho erayo abwaangaariya uu yidhi ee uu leeyahay aniga anigana hadhow iyo faallo halistaas inaan ka afeeftay oo weliba hiif iga gaadhay hagarlaawe ii geliya inaan arrintaa ka hadlay ilaahay oo soomaaliya muu sheegay maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka hadashada waraysiyada raadiyaha cadaadaha ayaad weli dhegaysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad nagala socotaan markaana jubbooyinka qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka jubbaland ayaa tegay degmada baardheere ee gobolka gado waxaana halkaa kusoo dhoweeyey qeybaha kala gedisan ee bulshada magaalada baardheere kadib markii halkaasi ay tageen ay waxay dhaliil u jeediyeen mas-uuliyiinta maamulka jubbaland gaar ahaana madaxweyne ku-xigeenka maxamuud sayd aadan xildhibaan cabdikariin iyo xildhibaan dhaay oo ka mid a xildhibaanadaas ayaa iyagu goobta ka hadlay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله آم، وإن سلام يا جمعا بلشذا كنا تقمد باردير درجة كستو إليهين وحرمة كستو إليهين iyo da' kasta oy joogaan qof kastaba meeshaa wix uu ku fadhiyay iyo midka i maqlaya miidiyaha iga maqlaya waxa uu leeyahay baan ku salaamaya salaanta islaamkana waa ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib saaxiibkay xildhibaan maxamed nuur duulle wasiirka hore ee xanaanada xoolaha jubbaland baa wixii aan dhihi lahaa iiga hormaro waxba iima reebin marka horena waa igu aftahansanaa haddana hambaba iima reebin walaalayaal waa inta uu idiin sheega intaasaan isla qabnaa bulshada reer baardheere ama bulshada jubbaland bulsho la xukumo oo maamul shaqeeyaa uu xukumo oo ka fiican ma la helay soomaaliya lagama helay waxaa weeye wixii hallaabayna ayaga ma hallaynin wixii hallaabay oo jubbaland ka hallaabay waxaa halleeyey ciddii aad ka dhigateen ammaanadiinna aad u dhiibateen ood mas-uuliyaddiinna u dhiibateen waa wax idinka hallaysa adinku iskama adan hallaynin sideedana shacab xumaadaa ma jiro laakiin mas-uuliyad xumaataa waa jirta shacab ma xumaado bulsho ma xumaato aniga waxaan xog ogaal u ahay baarlamaanka jubbaland xogo badan oo dowladduna waan hayaa oo kama marni oo waa ku dhex jira oo isku meel baan ku noolay laakiin si dhaba waxaan xog ogaal uga ahay baarlamaanka jubbaland waa iiga xog ogaalsan yahay sida kale saaxiibka waa iiga xog ogaalsan yahay waxaan rabaa marka dhowr qodob oo xog ah xoga ah inaan idinla wadaagon idiin sheego horta marka koobaad jubbaland waana dalkiinni waana dadkiinni waana darasyadiinni wey waa dadkiinni laakiin been baa buul ka dhigata buul ka samaysanta micnaha ama guri ka samaysanta af soomaaliga ama luuqadda hadba qofba siduu u yaqaan laakiin been ay run ka dambaysa meel magaariis wixii aad u dhiibateen mas-uuliyadda ee jubbaland wakiilka idinkaga ahaa eed annaanadiinna u dhiibateen wax ayaga isku mashquulsan moogi wax adinka idiin soo jeedaa ma jiraan waxaa lagu dirirayo la isku haysana waa maslaxadda ayaga ay rabaan oy raadinayaan bay ku mashquulsan yihiin maslaxaddii bulshadooda iyo shacabkoodii meel bay iska dhigeen adinkana taas xog ogaal baad ogtihiin waxyaabaha aad nagu eedaynaysaan bayna ka mid tahay eedaas marka annaga iskama reebayn mas-uuliyiinta ayaga iyadoo aad wax u dhiibateen baan ka midna laakiin markii laysa sii riixriixo meel bay dabada la geli waxaa laga yaabaa inaan laftanada boos u helna baa laga yaabaa markii la xisaabtamo laakiin waa la xisaabtami doonaa insha allah waxaa la yidhi qarni hore oo aanu soo dhaafnay oo aan maqlay islaan caraweele la yidhaahdo inay boqortooyo ka ahayd waa nin aada u fiicnaayoo show dhibooday waa duqda la hadlay wuxuu yidhi caraweele ufna waa la dhihi waayo urna waa loo go-a bulshada uf inayna tiraahdo way ka xishoonaysaa bulshada inay ufna tiraahdo waa ka xishoonaysaa laakiin annaga caddaynayn wax uf la yidhahdo inaan labaatan iyo sagaalkii oktoobar laba kun toban iyo toddobadii yaa sida uu sheegaya xildhibaanka wasiirka hore yaa waxaa la baasamareeyey shuruucdii iyo sharcigii dowladaha hoose daadejinta dowladaha hoose oo degmooyinka ay isku dooran lahaayeen iyo gobollada oo golaha wasiirada ka timid oo madaxweynaha uu warqad ku soo lifaaqay codsi oo baarlamaanka ugu soo dira oo u yidhi waxaan ka rabaa baarlamaanka inuu ansixiyo waa la akhriyey waa laga dooday cod baa la geliyey hal qofa maya ma dhih hal qof ana kama aamusi toddobaatan iyo shanta xibnood oo jubbaland laba qof oo fasax ku maqnayd maogii inta kale gacantay u taageen rabitaanka ay rabeen shacabkooda inuu horumar u gaaro bayna ahayd sharciga asaga aha waa la tiiriyey meel baa lagu tiiriyey markii sharcigaas la baasa mareeyo waxaa meesha ka baxaysa magacaabid wax la yidhaahdo inuu qof qof soo magacaabo waa la diiday meel baa lagu tiiriyey sharcigii baar dheero ood og tihiin oo aan dhib ka jirin yaa mid loo soo magacaabay mid kale laga soo dabamagacaabay mid kale haddana laga soo daba magacaabay maxaa looga jeedaa waxaas adinkaba waa garan kartaa waxaa looga jeeda macnaha loo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد marka hore bulshada reer baardheere waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guud ahaan salaanta midda ugu sharafta badan waa midda muslimiinta waxaan ka mahad celinaynaa soo dhaweynta diiran uu horkacayay gudoomiyihii degmada baardheera ismaaciil sheekh cabdi qorax saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan ciidamada amisom qaybtooda joogta degmada baardheera si kalsooni badan baan idinkaga mahad celinaynaa soo dhawaantii soo dhaweyntii aadna soo dhaweyseen iyo qoraxdii aad taagnaadeen muddada saacadaha badan oo aadna sugayseen ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kuwii qayr soo kordhiyay inuu ilaahay naga dhiga ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax badan oo murugsanaa inaan kala furfurno marka koowaad marka labaad dhammaanteen reer jubbaland waxaan u malaynayaa qolle mudaharaad maalin wad bixinaya waxaan arkay dhahayaa dooni mayno jubbaland jubbaland maaluu nin le maaha iyo laba iyo saddex min haddii shakhsiyaad maamulka jubbaland ay halleeyaan ama la qoonsado inay hallaynayaan in la kala gartaa muhiim ah jubbaland iyo shakhsiyaadka hoggaanka hallaynaya jubbaland waxaa iskale dadkan waxaa u dhashay dadkan waa dhulkaa iyo webigaa jubbaland ilaahay intuu ku abuurtay waa inta hadda nala joogto iyo inta lale si guud reer jubbaland waa salaamaynaa si gaar ahna degmada baardheere dadka ku noolan salaamaynaa annagu iskamaana soconin waxaan u nimid waxyaabihii ka jira degmadan iyo dhibaatooyinkaba ka jira gobolka oo dhan iyo ragaadka taagan ee ummadda dib loo geliyey ee aan annaga xoogaalka ka nahay laakiin bulshada ay xoogaalka ka hayn inaan bandhigna haddii ilaah yiraa soomaalida waxay tiradaa il korkeeda si loo xoog gudaheeda looma xogo annaga wax badan baan ognahay baarlamaanka jubbaland aan nahay sharciyaddii aan ku fadhinaa bulshada annaga aan matalayni wixii qaldamay meesha ka qaldameen aan ogn waxa saxanna siday u saxan yihiin aan og haddana waxaan xaq u leenahay wixii qaldan inaan bulshada la wadaagno u sheegno nira waa qaldan yihiin saasay u qaldameen maalintaasay qaldameen wakhtigaasay qaldameen waxaa kaloo jira
kuwaasna waxay ahaayeen dhegeystayaal xildhibaan cabdi cabdiraxmaan iyo xildhibaan dhaay oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka jubbaland oo ka hadlayey ama eedeyn u soo jeediyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland iyo madaxweynahaba xilli ay maanta ka degeen degmada baardheere ee gobolka gado
dalkiidinkaa qarribay badyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaqoon waa dhegeystayaal barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ayaad dhegeysanaysaane sidaan barnaamijka dhegeystayaal hordhiciiseen iguu sheegnayba xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa waxay maanta ansixiyeen dood dheer oo ay yeesheen kadib xeerka agaasinka bangiga dhexe waxaana ansixiyey boqol konton iyo siddeed xildhibaan haddaba xilligii la ansixinayey ayaa waxaa ka dhashay buuq aad u fara badan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa si weyn uga hadlay arrimahaas iyagoo ku tilmaamay sharci darro xildhibaan jengeli oo isagu xilli wasiirka arrimaha dibadda soo noqday dowladdii kumeelgaarka ahayd ayaa ka mid ah xildhibaanada arrimahaasi ka hadlay dalka in la soomaaliyeeyo ay lixdameeyadii go-aankaa la qaatay in dib loo celiyo oo nin ajnebi ah bankiga soomaaliyeed loo dhiibo iyadoo ay jiraan kumaan kun soomaaliya oo run aqoontii iyo kidii iyo hufnaantiiba kasoo sheegan caalami ah oo hay-ada caalami haddii xeerka lasoo keenay ujeeddadiisu yahay nin ajnebi magaca qodob ku jira xeerkan laynoo soo laynoo soo sharciga number one boqol iyo so qodobkan wuxuu leeyahay waxba loo dhimi maayo haddana wuu sii socdaayo wuxuu yidhi waxaa loo ogolaaday guddiga xulista xubnaha guddiga agaasinka bankiga inay soo xulaan qof kasta oo ugu dhibca sarreeya karti ahaan aqoon ahaan jagada guddoomiyaha qof kasta oo soomaali waa in halkaa ay ku jirta bas sharcigu waa cad yahay sharcigu wuxuu leeyahay waa inuu qofkaasi soomaali noqdaa ee sharcina oo dalkan u yaalaana ma bedeli karo xeer maamul xeer maamul ma bedeli karo sharciga dalkan u yaalla oo baarlamaankii inaga horeeyey ee sharafta badnaa ay ay mariyeen aniga waxay la tahay inay qalad weyn tahay haddaynu waxaan marinno golahan shacbiguna wuu ku qiimo beelayaa xukuumadda iyo madaxweynahana dhaawac weyn baa soo gaadhaya dhaawac political capital laguma bixiyo waxaan oo kale political capital laguma bixiyo waxaan oo kale runtii in la yidhaahdo sharcigii dalkaa loogu tumanayaa si qof ajnabiya loo magacaabo iyadoo ay jiraan kumaan kun soomaaliya oo aqoonteedii leh oo dadnimadeedii leh oo tacliinteedii leh waxay la tahay inay ay noqon tahay ayaan darro weyn haddii golahani xataa konsidar gareeyo tallaabo noocaas oo kalea golaha wasiirada waa soo maray siday uga baxday hawshaasi garan maayo iyo ujeeddaday ka lahaayeen lixdan wasiir oo badidoodu xildhibaanna yihiin oo maanta caaw maanta joogaan in ay waxaan isku soo raaceen oo la leeyahay ihope warka uu sheegayo goodaxiinuu run yahay laakiin war wasiir halkan ka sheegay annagu kuma soconayne waxaan rabnaa sharcigii inaan lagu tuman sharcigii dalkan u yaallay ee central banka inaan lagu tuman haddii xeerkan xeerkan na ay ku soo qortaan waa inuu haadaa inay soo xulaan qof kasta oo soomaaliya oo ugu dhabacsaneeya taas waa ogolla
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan jengeli oo isagoo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waxaa sidoo kale isagana xeerkan ka hor yimid xildhibaan sakariye xaaji cabdi oo isagu ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya weeye waa rumaysan laahay waa rumaysan la'ahay golihii wasiirad wasiirada ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inay si wadana isugu raaceen in la yidhaahdo dastuurkii dalka uu ku dhaqmahayey maalintaynu xorriyadda qaadanay ilaa maantay xagga ha layska dhigo ha lagu tunto qof ajnabiya dartiis hal qof oo ajnabiya dartiis waxay arrintaani xasuusinaysaa dowladdan dowladdii ka horreysay oo saxiixday e u-du xafiis xafiisyo ay ka dhisanayso meesha la yidhaahdo xalane markaasaa waxaa ku yaalla heshiiska lala galay e u-da qof soomaaliya kama shaqayn karo xafiisyadaa markii la dhiso ama ha haysto baasabor ajnebiya ama yuusan haysan qof soomaali u dhashay kama shaqayn karo mudane guddoomiye warqadaani waa khayaano qaran weeye warqadaasi waa khayaano qaran baarlamaanka ogaada boqol laba boqol iyo toddobaatan iyo shan baynu nahay waxaan ka wakiilnahay in ka badan shan iyo toban milyan oo dadka waa la yareeyaa soomaalida ahe dhowr iyo labaatan milyan baana dadkaas xuquuqdoodii weeye waxa maanta laga hadlahayaa wax badan baanu saburay waxaanu u saburaynay waxay ahayd dowlad jacayl dowlad jacayl bay ahayd yaan wax biinba labiin baa lalahaa maalin walba in lagu xadgudbo hanti iyo maamul iyo xeerar iyo dastuur shacbiga soomaaliyeed oo sidii la rabo loo maamusho shalay bay ahayd saddex kun saddex boqol soddon iyo soddon iyo saddex kilomitr oo badda soomaaliya waa la bixiyey kun boqol iyo konton sharikadood oo shiinaysaa la siiyey waa nimankii soo xaalufiyey meesha la yidhaha west africa baddaada lix bilood bay kusoo xaalufiyeen kuwaas baa faraha laga saaray waa aamusnayn maanta in la yidhaahdo haddana haddana in la yidhaahdo maantay haddana in la yidhaahdo maantay dastuurkii dalka u yilay muwaadin soomaaliye in laga tirtiro la yidhaaho muwaadin soomaaliyeed baa u tartami karaa la tirtiraya xeerka kan halkan ku qoran oo boqol iyo afar iyo toban boqol iyo toddoba iyo toban wuxuu leeyahay muwaadin soomaaliya keliya oo qualifyda baa u tartami kara central bankiga kaasaa la tirtirayaa tirtira xildhibaan waxaanu ku taariikhaysnaanaynaa inaanu gallay khayaano qaran shacbiga soomaaliyeed doqonna ma aha waana maqlahayaan markhaati bay ka yihiin ilaahay baa markhaati ka ah waxa weeye xuquuqda ay leeyihiin idinkoo laba boqol iyo toddobaatan oo wakiil ka ah ha baabi'inina hana tirtirnina waa maanta
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan zakariya xaaji cabdi oo isagu ka hadlayay arrimahaas la xidhiidha n waa xeerka maanta baarlamaanku ansixiyeen xildhibaanada ka hadlay aad bay u badan yihiin xildhibaan beene beene ayaa isagana ka mid ah xildhibaanada maantay halkaasi ka hadlay waxa halkan ku qoran waa xeer waxa la bedelayana waa sharci baarlamaanka ansixiyey ee central bank of soomaaliya sharcigii laga sameeyey ama actigii waay oo baarlamaanka soomaaliyeed ay baasgareeyeen koo waxaan rabaa horta inaan u soo jeediyo saaxiibadeyda baarlamaanka sharafta leh xeer laguma bedeli karo sharci baarlamaanka u codeeyey laguma bedeli karo wax la dhaho indhasarcaad oo laysku indhasarcaadinayo oo dhahayo waa kumeel gaar ee wax yar unbaa laga qabanaya wax la dhaha ma jirto sax ma aha arrintaas waxaan rabnaa horta inaanan dadka lagu khaldin qodobka saddexaad ajandahan iyo arrintan shacabka soomaaliyeed markay maqleen isbuucii lasoo dhaafay oo dhan waxay kaga hadlaayeen muhiimadda ay leedahay waa dowladdan hadda joogto oon annaga baarlamaankeeda nahay saddex bajet amaba miisaaniyadoodaan ansixinay ee labada kun iyo todoba iyo tobankii iyo labada kun todoba sideed iyo tobankii iyo kan sagaal iyo tobankii ugu dambeeyey markhaati baa ka tihiin inaanan hal qofood shaqaalihiisa loo ansixinin midkii oddanka u ahaa ee aqoon-yahanada xirfadda xooggan ee sare leh ay u tartamayeen ay ka mid noqon kareen ama loo kala xuli lahaa inay ku soo baxaan in jaaniskoodii iyo fursaddoodii eber laga dhigo oo la dhaho waxaa loo furaa sharcigii nin ajnabi ah oo waddan shisheeye ka yimid sax maaha
dhanka kale xildhibaan goodax bare oo isagu ka mid ah golaha wasiiradana ka tirsan wasiirka waxbarashada ah ayaa dhankiisa waxa uu difaacayaa xeerka maanta xildhibaanadu ansixiyeen isagoo sheegay in xeerkan laga faafiyey dacaayad
waxaan istaagay inaan soo jeedinta xukuumadda aan muxuu ahaa sekangaraayo aan taageero mudane guddoomiye sidaad ka warqabtidba dhammaanna golaha shacabka aan ka warqabno arrinta maantay golaha shacabka hor taallo waxaa laga fidiyey brobagando aan caadi ahayn oo aniga aragtidayda ee qarandumis aysan ka yarayn mudane guddoomiye waxaa la fidiyey sheeko ah qof ajnabiya ayaa la qoran rabaa xildhibaanada taagan fadlan fadhiista idigoo mahadsan markuu xildhibaan hadlayo
ujeeddada ma aha qof ajnabiga la qoranayo ujeeddadu waxaa waaye mudane guddoomiye in dowladda soomaaliyeed ay ku biirto dunida dunida markay timaado mowqifka noocaas ku waa furfuran yahay bangiyada dhexe ee adduunkuna waa bangiyo isku furan macnaheedu ma aha in bangigeenna ilaa aan xorriyad qaadannay qof soomaaliyaha maamulaayay weligiisna sharaf iyo qiimo u lahaa haddana sidoo kale ayuu qiimo noqon lahaanaya la jaan qaadno waa waxa xukuumadda ay soo jeedisay waxaan doonaynaa inaan adduunyada ku biiro adduunyadana ay nala xisaabtanto sida aan ka warqabti mudane guddoomiye bangiga dhexe ma u adeego danaha soomaalida oo keliya waxaa xilsaaran yahay rijinka danaha qaaradda iyo danaha adduunka ayadoo marka taa laga taaba qaadaayo adduunyadana ay rabto si duruufaha aan ku jirna aan u baxno inay nala xisaabtanto waxaa laga maarmaan noqotay in soo jeedinta maanta baarlamaanka golaha shacabka hor hortaalla la keeno waxaan rabaa mudane guddoomiye inaan ummadda soomaaliyeed iyo golaha shacabkaba ay u caddaato in ujeeddadu aysan ahayn qof ajnabiya in la qoro waxyaabaha ku qoraa muxuu ahaa websaadyada oo magaca iyo musawirku xitaa kala duwan yihiin qof cad ayaa inta layska soo qaataa magacna loo bixiya waxaa laleeyahay ninkaanay qoran rabaan waxaas waxa weeye golaha shacabka way ka aragti dheer yihiin waana ka fiira dheer yihiin waana ka laxa jeclo bad yihiin madax guddoomiye aragtidaydu waxaa waaye inaan maantay xukuumadda si adduunka ay ula jaan qaado loo ansixiyo arrintaasna loo meel mariyo waana mahadsanta
تجي تجي تجي صاحب معاه دعي واتجي حقيقة وسعتا تجي صاحب وتهريبي حسبنا الله تهريب وتهلك محاك ودعي أمر واي أمر ورياك وأمري إن نفت على هلكتو دولة أبو أمرتي مثلا تايميو سيد بني أمرتي إيش معلنا كما فهمنا إيش أكسيد وحيين madaxda sarafiiri madaxda dhexe eeg maamulka gobolka arag urbajoog qof aan ahayn waxba looma ogola qabqab shahaadada shaqada lagu dhiibaana waxay noqotay baasaboor shisheeye war yaa tan oo kale arkay tahriibihii shalay waa madaxda maanta tahriibaha maantana waa madaxda biri been baad iska laadhaysa oo dowladda miyaa tahriibka dhiiri gelinaysa tagay saaxiib tagay tagay
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaalo siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan dunidao dhanna waxaad nagala socotaan bartaanu ku leenay internetka ee w w dot radio cadaada dot com
dalkiidinkaa qarsiway badyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayago waa hagaag markaana garowe gaadiidleyda ku shaqaysata mootobajaajka ah ayaa cabasho ballaaran waxa ay ka muujiyeen waxa ay cabasho ballaaran ka muujiyeen lacag lagu soo rogo ama lacago maamulka garowe ama degmada garowe ay ku soo kordhiyeen oo bajaajkaasi laga qaadayo maxamed xuseen buulle waxa uu ka mid yahay bajaajleyda garowe warbaahinta ayuu uga warramay dhibaatada ay ku qabaan lacagtaasi lagu kordhiyey magacaygu waa maxamed xuseen buwaale ah wada darawal mootobajaaj cabashadoodu waxay ahayd shalay baa labadiiba gadaas uga boqotay waxay bilaabeen inay dhahaan iyagoo bisha gudadeeda naga qaada toban toban boqoroo diiwaangelina inay dhaheen tobankii diiwaangelinta ahaa waxaan u bedelay cashuur baa jiri jirtay nalaga qaadi jira waa lix iyo toban kun lix iyo tobankii kuna deeliga maanta gaarigu shaqaynaya nalaga qaadi jiray ayaa waxay dhaheen isla bil kasta waxaa nalaga qaadayaa toban doolar ha ahaatee tobanka doolar anagu waxaa nali laba boqol iyo afartan bay noqotaa oo shan iyo toban beri gaarigu shaqaynayo shan iyo tobankii beri ee uu shaqayn lahaa gaarigu laba boqol afartankii baa noqon lahaa baa imtixaanadii waa naga diiday waxay dhaheen bil gudaheed iyagoo bisha gudaheeda toban doolar naga qaaday haddana waxay dabceen haddana isla bishan gudaheeda toban kale naga qaadaan haasna arrin aan macquul ahayn oo de mootada waxay noqonaysaa arrin ay ay tahay aan sal iyo raato oona macquul ahayn inay mar walba ay dhahaan bil gudaheeda laba jeer laga qaado lacag toban doolar dhan oo aan awoodi karin dadka mootada wataa waa dad danyara waa dad xamaalataa dad qaadi kara ma aha toban doolar in laga qaado shan iyo toban bil gudaheed hadduu gaarigu kaa xiyaayo haddii kalaba ay dheen waanu qaadana marka arrintaas waxa weeye dowladda cusub baanu leenahay arrinta iyada ah inay ka iyadaan madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan leenahay arrintan wax ka qabteen maaha arrintan arrin lagu oo dhowr jeer bay bay joojiye shaqashajo lagu sameeye oo la xidhiidha dhacdaha dowladda hoose oo diiwaangelin oo lambara ku qoreen sire lambara iminkana inay dhahaan tobanka doolar bil gudaheeda laba jeer laga qaadaya dee macquul noqon maysa mana yeelayno waan gartay markaa lacagtan aad sheegaysaan ee aad leedihiin toban doolar bay tahay oo bil gudaheedba laba jeerna laga qaadaya maxay tahay maxayse ku salaysan tahay madaxda iyagu cashuurta ururinaya arrimahaasi wax fasiraad ah oo idinka siiya ma jirtaana
waa maasada wadada waxaa waxaa jirta cashuurta tani wata baashan mootadu waxay la mid tahay gaadiidka caadiga ah cashuurta laga qaado waxaana laga qaadaa lix bilood oo waxaana laga qaadaa sanad leh oo saddex bilood baan laga qaada cashuurtan waxay ahayd cashuur yar oo oo taha baan ka qaadi jiray oo markii hore ku bilaabatay toban kun marka mar walbana waxay gaaraysa inuu toban kun ahayd baan ka qaadi jiray oo toban toban kun ahayd oo maalinta qaar ku shaqaynaya ka qaadi jiray ayaa waxaa loo bedelay inay dhaheen aanu wixii xeraysan oo lacagtii toban doolar aan ka digno mana dhici karto toban doolar aanna meelaha aragtay toban doolar laga bishii sanadkii baa la cashuuraa lagama qaado bil toban doolar lagama qaado waxaana meel oo naga lacag badan oo toban kun ku baxa annagoo mooto saddex lugahooda wadano oo ay badatay iyadii hadda suuqa iyo ay badatay baa gaadiidkan waa gaadiid baabuurta laa laakiinse dowladda hoose waxay waxay u soo dheeraxa u soo xeerxeeraysay inay gaadiidka ay xoogga saarto iyadoo ku sababaynay waxaa jirta guddi aan u dirnay bikajeyda oo aan u dirnay dowladda hoose gudoomiyaha la hadalmay gudoomiyaha yidhi ma hada saxaafadda ka hadashay lama hadlmayo qofku waa xor annaga waanu ka hadli karnaa wixii annaga dhib nagu ah laakiinse inaad saxaafadda ka hadashay iyo la hadli maayo ma dhici karto iyo waxay ka qaadan bay leedahay buu yidhi guddigiiba waa ku soo kala tageen hasa
xilli waxaynu joognaa xaajadu guracan tahay dadkuna badi xujaaliyo xarig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doodi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cunnooye laga tegay xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraani eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuriyo
ilaahay waxba kama xumaadaane dadka
waa hagaag dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado hayaan isla soo gaarnay markaana dhegaystayaal waxaa la soo gaaray haddii aan idiin soo gudbin jirnay xabintii kalamaan oo alaab ay soo diyaarisay idaacadda kulmiye o xidhiir saaxiibtinimo iskaashi uu ka dhexeeyo idaacadaha kulmiye iyo raadiyo cadaado
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa ku hanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda cofi bebi
kofi baybi saanay ilmaha uga qoslisa kabiir saleeday waa kooxdii kalamaan kulmiyanu kabiir saleeday kooxdii kalamaan kulmiyanu kabiir saleeday waa kooxdii kalamaan kulmiyanu kabiir saleeday waa kooxdii kalamaan kulmiyanu kabiir saleeday kalamaan hadday kabiir ka tahay kulmiye war dambe ka akhrin mayno barnaamijyadii haddii laga tegey iyagana mar dambe akhrin mayno kulmiyan agwaray
tafsiirka aan raadiya ka aqriyo waan joojinayaa farsamada dhan baadaan joojiye ka warama waryaana kulmiye kama maarmayno aryaadhaha qoladiinnan kalamaanka iyo raadiyo kulmiye iyo soomaali weyn oo dhan waxaan dhihi lahay naxariis la'aanu waa naar sahankeed waa sida loo sheegay waxaan ku dari lahaa laba nabad wadaagtaa noloshana wadaagtee ummaddiiis wada necab naar bay wadaagtaa horaa waxaa loo yidhi walaalo isnacay waa xabaala badiyaan waana xoolo yareeyaan war saas rabadhiina waxaa la yidhi labadii qofood ee isjecelahan maysku dhala war mayna erey lamadu dhulaa iska leeliina sariir isla koraasa war saas maahana laba nabad wadaagta caana wadaagta war laba ifka ku aloobay ayaa xabaalahada ku jaara aryaanaha horaa loo yidhi dhalyaannahay minay dhahaan iskuma dhowrna xaydhibe lama qofoo dhimatay ismaba oga waa isku agduugan yahayna xaydaris naqdaan warwar mahaysiine laba wasiir ayaa twitterka ku culowday wasiirka maahiyadda bayle iyo wasiirka qorshaynta jubbaland aadan u xirsi ayaa baylow dul qaadan waayo komentiga aadan kadibna balooga u saaray warnimayo horaa waxaa loo yidhi nabad facebook olaa twitter baa dhaanta wareedhe hore waxaa loo yidhi haddaan baroog jirin lama kala badbaadeen naga tag heesta ma taqaanid heesta waxay ahayd haddii aan baloog jirin lama kala badbaadeen warnimada maanta reer hurdada ka gacdeene horey ay xildhibaano badan anfriend isu dheheen aryaa faran farkaad sheegeena xaw ahay fajaxa jabshe haddii aan la iig jirin sheen lama wadaagin sheekadu ma socotee haddii uusan facebook boostiga la soo dhigo buunbuunin kommentigu public loo bedeli karin beentuba ma socoteen waraadeero maha sidaase xaabaale uubaale waa laga hoydaa wala dhacayo warkiinna hal xabba kama fahmine maalinkaa isdhegaysanaya nimanyo gabay ma taqaanina gabaygu waa obaala obaala laisma waalo waryaanaheen wargeedkan hees iyo gabayba waa ku gacan galaye maanaha waalan masacdan baa laga heesaya cadoon maahina adiga caada keene cadaadaa laga heesaa war caloolaa laga heesayaae inta naga joojisaan sheekadan waa ku wareeree maanta baarlamaankii laba sharci baan sihii kadibna waa la soo xiray haddii la soo xiray shimaa baarlamaanka maxkamad la geeyhaahe war loo birad leela fasaxaynayo yaa haddii lama sano lagu xukumo yaa wax noo ansixihaayahe ayaa baarlamaanku moshina keenay xal loo xiray warhaana baarlamaanku labada sharciyu maanta ansixiyey waxaan aad ula yaabay sharciga ku saabsan bangiga dhexe horta buuq waa ka dhashay kadibna iyadoo weli hadal taagtaag jiro ayuu baa la ansixiyey sharcigaasina wuxuu ahaa in bangiga dhexe ajnabi iyo wadani ay labaduba madax ka noqon karaan war bangiga dhexe nin ingiriis ah madax ka noqonaya isagaana jidka loo falay waa gartee bangiga dhexe haddii ingiriis qaatay bangiga sare mana loo dhaafay waryaana bangiga hoose ciddii igu timaada waa eedaysaa arbaxasheegaa fiiriye amaadaa iskalene warnimo waa bangigaan annaga iyo ajnabi looba qaybsamee walba midka adduunkaan naloo qaybiyo war adeero haddii bangigiinnii uu ingiriis qabsaday iminkunba ictiraafka loogu dhowyey warheedhacaya haddii soomaali la waayey qof meel lacagu taallo lagu aambini karo maxaa diidaya in ajnabi nool kugu dhiibo waryaanaheen waxaan maqli jiray wadaad yidhaahda corruption tuugo bakhti musuqmaasuq ma waxaa rabtaan inaad saan dawlad ku noqotaan tiibaa run noqotay warnimayo anigu waxaanba ka baqayaa wax kale aad ku mashquulsan tihiine lacagtii bankiga laga musuq maasuqi jiray ninkan mushaarkiisa inuu ka bato waaba isku dareemi karnaa baasiyo ilisna qaadanayne sida loo ansixiyoo loo dedejiyaanba u jeednaaye waraadeero ma caddeeha caddaato wargeegyo mayna herjaray talyaani taliye ee ingiriisa hukume talyaani taliye ee ingiriisa hukume tiyo lagnagdi aryaadaha maanta madaxweynee cusbaayo puntlandna xilkiisii la wareegay kadibna wuxuu yidhi haddii cabdiweli dulqaad eeday anigu ma dulqaada doono yaa war cabdiwelikaas wuxuu dalbaday in la iska cafiyo nawsan dulma u naqahay ama kuwa cafina aryaadaha wadaadka halaas cafiya dhahaya miyaa cabdiwelina ka dhegansada war adeero tukarraq hadduu ciidanka ka soo rarayo waan cafiyeyna
ani warsiin haya madaweyneygan lafta gareen oo kowdhowna dooradaani arbaamal doorane may dheegi jiray ayaannabawaasniimu iidisa jimcaha dheegi jiray warya arbaaro kabaasiyeedu arbaamo la eree masaarahay reer may kale liyaabsana arbe ee arbaadan insaamay tahay mas-uuliinba arbaado isku jeerani madaxweyne lafta gareen waa heesay wuxuuna yidhi afwankii siduu yidhi waxaa lagu asteeyaa arbaca lagu tilmaamo inay tahay masalada warwar mahaysiina beledweyne waxaan weligeed la arkin oo la maqal baa ka dhacay islaahadiyonaqdhanay warwarkayga dhexgalina dhegayso nin askari ayaa gabar dhaawacay gabadha ciddeedii askariga inta qafaasheen asigoo dhaawacay shalaad u geeyeen kadibna dowladdii inta ciddii ka harta ayay gebagabaysay marka haddaad marli jelseen dad shabaab u dacwooda askarkii dowladda inta la qaada hadda loo geeya shabaabka eebow ha ii geyn warnimayo haddaan nahay soomaali diliga dhaawac waa naga dhexeeya laakiin shabaab isku dhiibisa nagama dhexay war shabaab arrimadan weli la arkin ay sameeyeen bu'aala meel fagaara ah ayay nin daasha ku toogteen marka haddii awal soomaalida ay dhihi jireen waa jaajuus maanta waa daash bay yidhaahdeen walaamiirka daashka ee fagaaraa lagu toogtay xasaanaddii ma laga qaaday war shaqo dawladdu ka gaabisay qabteen warnimayo dawladda qadar waxay cambaaraysay dumbagacmeedkii guriga jacfar lagu tuura war qadar wax kaloo cambaaraysama weysa maba la tuuro laguma cusbee yaa maaday ku cambaaraya ayaanta waxuma dhicine aryaada kii weynaya tiyaatarka ka hor dhacee lagu lecdo baba sheegin asay beriga qatar sheega miya bamba la tuuray ha u sheegayso dhibaato dhacday ma adinugu ka dhaween
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen
akhyaartan dhegaysataa ay xubintaasi kalamaan ayaa u dambeysay barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad ka dhegaysanayseen barnaamijkan waa sharmaarka ayaa idinla socodsiinaya waxaa soo saaray saaxiibkay xasan axmed maxamed isla asaga ayaa ii farsamaynayey dhegaystayaanta barnaamijkan midna mida ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
isaguuna muqdeen ahiya